Magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka dhisan ururo kala duwan kuwaasoo inta badan ay dhalinyaradu ku mideysan yihiin waxaana kamid ah Golaha Dhalinyarada Degmada Kismaayo oo door wanaagsan ka qaata dadaallada lagu horumarinayo deegaanka. Dhalinyarada ayaa inta badan si isxilqaan ah uga shaqeeya hawlaha nadaafadda iyo kor loogu qaadayo bilicda deegaanka. Gudoomiyaha Golaha Dhalinyarada Degmada Kismaayo, Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ayaa sheegay in saddexdii biloodba ay mar ka sameeyaan olole nadaafadeed.
Dadkan iyo deegaankanba aan u adeegno wixii karankeena ah ma joogsan doonaan bilic soo celin iyo nadaafad keliyana ma ahaan doonto waxaan ka shaqayn doono baahi walba oo muuqato oo dad iyo deegaanba u baahan yihiin waa ka caawin doonaa haddii ilaah yiraahdo wallaahi waa wax badan aan dhihi karaa bilic soo celin ama olole nadaafadeed oo la qabto waxaan isleeyahay waa labada bilood ama saddexda biloodba waa dhalinyarada waa soo kacaan oo dhalinyarada waa iska taqaanaayo xaafadaha isaga kala jiraan guddoon waxaa jiro xaafad waliba guddi baa u dhisan guddigaa u dhisan xaafadaha dee waa xaafadoodii way ka warqabaan marba meesha ay wax kusoo arkaan way soo gudbiyaan khamiis waliba kulanka aan fadhiisano oo isku aragno ayaa lagu soo bandhigaa hadba meesha la isdhaho waa meesha anaa baahi badan qabta waqtigeedana marka aan hayno ayaan ka howlgalnaa walaahi waa mahadsantahay waa fursaddan nooga faa'iideysanayo horta si guud waxaan leeyahay barnaamijkan dhalinyarada si guud waxaan uga faa'iideysanayaa inay u istaagaan dadkooda iyo deegaankooda sababtoo ah dowlad walba ama dad walba ama waddan walba oo hormarte waxaa hormaraya waa dadkiisa dadkiisa marka la dhahayna waa dhalinyaradiisa boqolkiiba toddobaatan iyo shan maadaama bulshada wax ka badan nala ku qiyaaso waxaan dhihi karnaa dee annagaa iskale dalkan dal walba horumarana waxaa hormaray dhalinyaradiisa dalkan sida ugu fiican ama aan ku horumarin karno inaan ka fikirno oo aan ku horumarino dhinaca kale dowladda waxaan uga faa'iideysanaya iyadana in qof waliba oo soomaaliyeed ama qof waliba oo dhalinyaro ah oo howl qabanayo in lagu dhiirigeliyo waxa fiican oo wanaagsan uu qabanayo si beri ka maalin uusan u joojinin oo ugu sii dhiiranaado